madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh wasiiro xildhibaano xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah shacabka gobolka banaadir ayaa salaada ciidul adxada waxay maanta ku dukadeen masjidka isbaaysiga oo ku yaala kasoo horjeedka xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo salaada ciidda kadib khudbad dheer jeediyey ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ammaanka dalka wuxuuna ummadda soomaaliyeed uga hambaliyeeyey maalinta ciidulfitriga isagoona uga baaqay shacabka soomaaliyeed inay issaamaxaan waxaa kaloon ayadana ugu baaqayaa in maxaanku idhahdaa loo istaago dib u heshiisiinta nabadaynta dadka walaalaha ee soomaalida inaan maxaanku idhahda iscafinno maanta ee ciidda barakaysan fadligeeda dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal ha la iscafiyo ilaahay maxaanku idhahdaay kafuururaxiim waaye dembigii laga galo wuu cafiyaa adiga oo soomaali ah oo walaalkaa ahoo muslim ah inaad cafi weydo oo murugadii xanuunka lahayd ee shalay ku soo martay ay ka xoog badnaato cafinta iyo masaabaxa iyo qalbiga wanaagsan iyo muxuu ahay ku dhaqaaqidda waxa diinta islaamka iyo qiimka ay na farayso waa dhib waxaan leenaha walaalkaaga aad wax ka tabanaysa cafi dariskaaga cafi kan kula degaanka ah ee wax ka tabanaysa cafi maxaanka aan sidaa aan isu cafin war kan waxaleeyey dulmiyey walaalkii ee la cafiyayow adiguna ka garaaw ilaahayna u toobakeen walaalkaana u imaam oo raalligareen midda keliya ee aan muxuu aha adduunyo taanno iyo aakhiro taanno ku gaari karnaahi waa middaas inaan iska aarsanno inaan maxaanku idhahdaa isu taagna ku gaarina intaa kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ka jira qaar ka mid a gobollada dalka wuxuuna shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay inay xabadda joojiyaan islamarkaana ay doortaan nabadda geeska gees dadka soomaaliyed waxaan leeyahay meesha ay colaad ka jirto walaalayaal kuwa colaaddaas ku jiro joojiya kuwa aan ku jirin ee deegaanka ka dhowow u gurmada walaalihiinna colaadka iyo khilaafka u ka dhexeeya heshiisiiya ee nabadeeya guud ahaan dalka gaar ahaan colaadaha kuwa ugu dambeeyey ee magaalada marka iyo agagaarkeeda iyo maxaanku dhaha magaalada beledweyne agagaarkeeda ay ka mid yihiin kuwa ka dhacayay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee deegaanadaa deggan odayaasha maxaanku idhahdaa dhaqanka iyo hogaamiyayaasha bulshada iyo culamaa'u diinka iyo waxgaradka intaba waxaan ugu baaqayaa in ay u istaagaan sidii dadkaasi loo nabadayn lahaa sidii dadkaasi colaadda taagan loo demi lahaa sidii dhiigga daadanaya loo joojin lahaa oo aanan mar dambe u daadanahayn walaalayaal dadka soomaaliyeedow in nagu filan waa soo aragnay dhiig daata in nagu filan waa soo aragnay colaad iyo kala qax iyo dhibaato nooma noqoto dadka soomaaliyeed ee abriyada ah ee masaakiinta ah uma noqoto colaad iyo dil iyo dagaal dambe ha la joojiyo ha la joojiyo ha la joojiyo wadooyinka magaalada muqdisho waxaa lagu arkayaa boqolaal dadweyne oo labisan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya farxadda ciidulfitriga qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya dareenkooda bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magaceyga cabdiqaadir isxaaq kana mid ah dadweynaha ku nool magaalada muqdisho waxaan saakay aad aan ugu faraxnay aan salaadii ciidda ugu dukanay magaalada muqdisho si farxad iyo nabad ku jirto dadka iyo shacabkana si wanaagsanah saaka magaalada looga wada ciiday waxaana hambalyada ciidda maanta inta ugu dirayaa dhammaan waalidiinteeda familikeyga iyo hooyaday walaalahay iyo asxaabta dhan reer muqdisho reer maleeshiya anigoo ah maxamed cabdi cismaan faradheere waad mahadsantihiin idaacadda v o e da aad baan idin salaamayaa salaan kadib ummadda soomaaliyeed meel walboo joogto waxaan leehay ciid mubaarag waxaa halkan aan ka salaamayaa eheladayda hooyaday cibaade sheekh maxamuud ow khaliif iyo walaalahay carab cabdicismaan iyo faadmo cabdicismaan iyo carab cabdicismaan iyo dhammaan ilma cabdicismaan oo kala jooga dal iyo dibadba halkan ayaan salaan qaaliya hawada uga marinayaa waxaa kaloon salaamaya asxaabteeda injineer cabdicasiis cali nuur ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey nawaaxiga masjidka isbaahisiga iyadoo ay ka qayb qaadanayeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta amisom iyo ciidamada dowladda federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho